dowladda waxay siisay jiifafka masaafari saddex beri keliya yaa la yidhi ku bixiya kabaandhayaasha waxaan doonaynaa jiifafka laga bilaabo hadda inay kabaandhayaasha bixi lakiin waxaan codsanaynaa kibaandhaha markuu qofka qaato kuurahana ha goost ma fahamteen kuuraha goosta kuuraha muhiimaddiisa ayse maanta markaan idinla hadlay waxaan idinla hadli anigoo aad u faraxsan anigoo macnaha dareemahaya inaan maanta guulaysan runtii dhadhaab awalan markaan kursigan soo gelahay kuuraha yaalla wuxuu ah sagaal iyo toban kun kuurihii ku xigay wuxuu noqday toddoba iyo labaatan kun hadda dhaariwata markii kuuraha lago iyadoo abaar ay jirto wuxuu gaaray soddon iyo lix kun hadda shan kun haddii lagu daro soo afartan kun maaha laakiin aniga waxaan ogahay kibaandhaha aan goyno wuxuu ahaa labaatan iyo saddex kun kuwii soo baxeen marka kuwii soo baxeen haddii la goyn lahaa hadda shan kun keli baa lagoy siddeed iyo toban kun ma hayno maadaama hadda sanno la helay oo roob la helay waxaan codsanaynaa dadka kibaandha haystaan walaalayaalow kibaandhaha kuurihiinna goosta waxaan suubinay dhadhaab adin sheegi meel alla meeshii la diganya waxaan ka dhigna meel kuura laga rido saa moogtiin meelaha qaarkood baa idin sheegi meel la dhaho weldon ma garanaysaan maanta kuuraa laga riday kuuraheeda lama soo qaada meeshaan la dhihi boger ma garanaysaan soo ma garanaysaan kuuraheeda meeshaa laga riday maroodiley boransiis maxay aheede cali qarsade gaari gubane inta daa u kacdo maxay ahayd maleelayaal iyo maxay ahayd kiwaanja kulli meel kastaba waxaa laga dhigay kuura macnaha masaafada la geli ma dheero waa meel yar oo aad tegi karto waxaan codsanaynaa marka qof kastaba ha qaato kuurihiisa waxaan ani aad u jeclahay dadka inay kuurahooda ka qaataan meeshay degan yihiin kuuraha annaga inta yaalla annagu nugu filan yihin kuuraha intuu yaallaa soomaalida waxay dhahan miro geed saaran kuwa guntiga ku jira looma looma looma daadi kuuraha intuu yaallaa kuurihiinna goosta codkiinna maanta waad ku aar waad ku aargudan kartaa aargudashana maa xoog kale qofkaa rabtana waad soo gelin qofkaa nacdayna waad waad riid tusaale ahaan countiga gaaris siddeed bilyan bay heshaa sanadkiiba siddeedda bilyan lacagta anaga wax baan ku leenay soo saas maa aan idin wejiye dhadhaab deegaankan countiga maxay noo qabatay yani wax mashruucoo maanta muuqdo la sheegi kara ma jira ما لها xafiis hadda maxaa yaaba jooga xafiis mogta marka aniga waxaan dhihi lahaa runtii annaga dowlad horena aragnay tu dambana aragnay reedhadhaab reedhadhaab reedhadhaab fikira xiisad iyo laablakac yaadan qaadan dadka la xisaabtama dadka taagan ha lala xisaabtamo waxba yaysan ku qaadan ree hebel iyo ree hebel iyo ree hebel annaga waxaan rabnaa qofkii noo adeegi karo oo shaqadeenna qaban karo waxaan ogahay dhadhaab iyo deegaanka gaaris haddii la helo mas-uul fiican waxaan hubaa in la heli lacaga ka badan kuwa countiga laakiin countiga hadday lacagihii yaraa oo soo galan hadday xadeen yaa wax kaloo ku aamini hay-ad may aamini ya tii yareed haddii la xaday qof kaloo lacag badan kusiin rabo ma ku aamini soo saa ma ogid dhibaatada jirta gaaris hadda waa sidaa yada gaaris magaalada haddaa tagta isbitaalka wuu dumay magaalada meel kastoo wasaq baa taallaa biyo ma laha meeshan ma laha daryeel istaalladii tuulooyinka waxba kama jiraan